إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa duleetiya degmada halgan ee gobolka hiiraan waxay kula dagaalameen kuwa dowladda federaalka ah halka oo khasaare ka dhashay mas-uul ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa waxaa lagu dilay degmada daynile ee magaalada muqdisho iyadoo degmo kalena qarax uu ka dhacay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro waxa ay ku qaadeen toddoba fariisin oo ku yaalla gobolka shabeellaha hoose kuwa oo qaarkood ay degan yihiin ciidamada shisheeye xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qaar ka mid ah geeleyda ku dhaqan degmada buurhakabo waxa ay u daweeyeen geel ka jiraday weliga walaayadda islaamiga ee bokool ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey waxqabadkii walaayada ee dhanka arrimaha bulshada maamulka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ah waxa uu ku eedeeyey inuu ka dambeeyey dagaal dhimasho sababay oo habeen hore ka dhacay duleedka magaalada garowe mucaaradka puntland ayaa madaxweynaha maamulkaas ku eedeeyey in uu doonayo in qori ceeraddii uu ku hirgeliyo doorasho ku-sheeg u sahlaysa in muran la'aan kursiga uu mar kale ku fadhiisto maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa dowladdiin ah waxa uu soo gebagebeeyey gaadiidleyda ku dhaqan degmada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu eedeeyey dhulboob uu ka wado magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystir إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa duleedka degmada halgan ee gobolka hiiraan waxa ay kula dagaalameen ciidamada dowladda federaalka ah iyadoo halkaa khasaare ka dhashay dagaalku wuxuu saaka ka dhacay deegaanka layrada ceeldheer oo halgan hoostaga intii dagaalka lagu guda jiray waxaa la xaqiijiyey in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ka oo meydkiisa ay ka carareen saaxiibadii ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa u suura gashay in ay furtaan qori ah ka oo ninka uu ku hubaysnaa iyo booshkiisa sidaanu xogta ku helnay sidoo kale dagaalka saaka waxaa lagu dhaawacay saddex askari oo kale kuwa oo dhaawacyadooda la geeyey magaalada halgan mas-uul ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada daynile ee magaalada muqdisho iyadoo degmo kalena qarax uu ka dhacay geesta kalena ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weeraro ku qaadeen toddoba fariisin oo ku yaalla shabeellaha hoose kuwa oo qaarkood ay degan yihiin ciidamada shisheeye wararka waxaa isku soo duwaya halkan ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala howlgalla ka fuliyey gobollada banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda loo yaqaana kawambari ee ku taalla degmada kaaraan ugu yaraan afar askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan isla banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidaas oo kale waxay qarax degmada dayneele kula beegsadeen talay ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka garasbaalley waxaana soo gaaray dhaawac sida ay wararku sheegayaan dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weeraro kala duwan ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmadaas qarax kula eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa la socday mooto waxyeelle ayaana soo gaartay walow aanaan helin tafaasiil dheeraada oo ku saabsan tirada rasmiga ah ee wax ku noqotay isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin deegaanka muudada sabiid ee duleedka degmada afgooye sidaasi lamid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen fariisimo kala duwan oo ciidamada dowladda federaalku kaga sugan yihiin duleedka degmada afgooye waxaana ka mid a goobaha la weeraray halka loo yaqaano munkayga iyo sidoo kale haanta dheer ee degmada afgooye weerarada shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa magaalada marka gaar ahaan dhanka xeebta halkaas oo laga maqlayay dhawqa rasaasta isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye ay ka samaysteen buundada deegaanka bariire halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa ugandha howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xale ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose ayaa sii socday waxaana weerar saf ballaarana lagu qaaday fariisimayaal kala duwan oo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada jannaale ee gobolka shabeellada hoose dhowr xero oo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku jannaale kaga sugan yihiin ayaa si wadajira waxay ula kulmeen weeraro saf ballaaran ah oo kaga yimid dhanka ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhigyo sidaas oo kale ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellada hoose ayay xala u ahayd habeen kale oo ay la kulmeen weeraro aysan ka hoyan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qaar ka mid ah geelada ku dhaqan degmada buurhakaba waxay u daweysay geela oo ka jirraday maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya xoololeyda ku dhaqan deegaan hoos yimaada degmada buurhakaba ayaa waxaa la gaarsiiyey deeq daawooyin ah oo la siinayay xoolaha jiran ama xanuunsanaya dhakhaatiir ka socda ee maktabka xanaanada xoolaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad gaarsiiyey xoolaaleyda ku dhaqan deegaanka bisaq cadde ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa daawooyinkan la siiyey geela kuwa xanuunsanaya halka kuwa kalena daawooyin ka hortag la siiyey iyagoo dhakhaatiirta ay adeegyada caafimaadka gaarsiiyeen tuulooyin badan halkan waa deegaanka bisaq cadde ee hoostaga degmada buurhakaba waxaana ku sugan xoololey u badan kuwa geela dhaqda geelooda ayaana waxaa la siiyey daawooyin kala duwan qaarkood ayaana ka waramay siday u arkaan adeegan caafimaad ee loo fidiyey xoolahooda
magacii muuse cumar waay waxaa deganahay soonabuur habeedow geela iga jirridi alxamdulilaahi afar neef aa iga dhimatay saddexna waa xanuunsihiin qaar ilaahsii nimanka walaayadan maarta saddex xanba ii durtay allaha barakeeye marka toban hortaga oo maarta aa lii siiyey marka mujaahidiinta allaha barakeeye alxamdulilaahi wadanka iyo kuwa u dagaalmaha ilaahay ilalah allaha garab galo cadaawada oo dhibiis allaha fujiyey gaalada allaha jibiyey gaalada allaha jibiyey waan dhibahoosa gaalada allaha jibiyey insha allahu tacaala aniga oo maxamed cali nuur ah oo jooga degmada buurhakaba gaar ahaan habeedow waxaa noo imaaday mujaahidiinta oo na soo kaalmeeyey daawo oo geel noo duray waxaa iga jirnaad afar neef afartiina waa la duray marka afarna waa iga dhimatay inta kaleo hortaga lix neefna hortagaa loo duray maktabka xanaanada xoolaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warhaya xoololeyda si markay xanuuno la soo darsaan ay u gaarsiiyaan adeegyo caafimaad weliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey waxqabadkii wilaayada ee dhanka arrimaha bulshada sida warkan uu ku eegayo maxamed daahir calasow weliga wilaayada islaamiga ah ee bakool oo jeediye kelimad dheer oo uu kaga warbixinayay xaaladda guud wilaayada iyo waxqabadkooda dhanka arrimaha bulshada ayaa qaybta labaad ee kelimadda waxa uu kaga sii hadlay waxyaabaha ay u qabteen dadka ku hoos nool harka shareecada islaamka ee wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waxa uu sheegay in muddada wilaayada ay jirtay ay gurmad lixaadda gaarsiisay toban kun shan boqol oo qoys kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay gobolka maadaama abaaro ay jireen oo isdaba joog ah ee runtii waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeya guddiga abaaraha xarka shabaal mujaahidiin iyo wilaayadoo iskaalmaysanaayo maaragtay raashin baa la qaybiyey masaakiin badan baa loo gurmuday dadka hadda wax la siiyey oo gacanta mujaahidiinta ay gaartay oo raashin la siiyey waa toban kun iyo shan boqol waay oo qoys toban kun iyo shan boqol oo qoys ayaa wax la siiyey xagga biidhaaminta markii aan fiirinana waa saddex boqol siddeetan iyo toddoba booyadood ayaa la dhaamiyey oo dadka maaragtay masaakiinta ah aysan biyaha meel dheer ka keensan karin loo keenay baa jirtay ilaahay waa ku mahadsan waxa uu soo hadalqaday dhanka caafimaadka waxaana uu sheegay in wilaayada iyo maktabka caafimaadka ay daaweeyeen in ka badan labaatan kun oo ruux oo ku dhaqan
walaalaha marka m c jida iyo isbitaalada ka shaqeeyo taqriirka ay noo soo gudbiyeen muddadan hadda wilaayada ay jirtay dadka la daaweeyey oo daawo la siiyey waa labaatan iyo laba kun lix boqol labaatan iyo shan qof ayaa la daaweeyey oo gacanta mujaahidiintu ay gaartay oo daawo m c jida iyo isbitaalada ay ka qaateen
gabagabadii kelimadiisa waxa uu kaga hadlay doorka in ku dhow labaatan qabiil oo ku dhaqan wilaayada bakool ay ku leeyihiin difaacidda shareecada islaamka waxaana uu sheegay in hogaanka odayaasha dhaqanka qabaa'ilada ee ku dhaqan gobolka bakool inay socdaallo ku mareen gobolka iyagoo bulshada kala hadlay xamlada uu ku dhawaaqay xasan sheekh waxaana uu sheegay in allah fadligiisa wilaayada bakool uusan ka soo bixin hal macwiisley ah qabaa'ilka waxa waaye een, ilaa labaatan qabiil taqriiban ku dhudhowaad ayaa degan oo qabaa'ilka soomaaliyeed ay isugu jiraan maa iyo maxatiriba runtii waxa waaye qabaa'ilkaas ilaahi subxaana wa tacaala ha barakeeye waa qabaa'il ee, ku qanacsan een, islaamka gaar ahaan wilaayadooda ku qanacsan masaayaadkooda waxaa ka mid ah in maxaan ku idhaahdaa ay yihiin ansaarta jihaadka bariga afrika jazaahum allahu khayra aljazaa ee runtii waxa waaye waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid a sida horeyba aan usoo sheegay jawlo oo iyagu ay galeen oo maaragtay ay soo wareegteen oo ay dadka maaragtay ka wacyigelinayaan ee ay ugu digayaan barnaamijka la dhihi jiray mashruuci macwiisleyda ee fashilmay allah baa ku mahadsana wilaayada islaamiga ee bakool hal qof oo macwiisle ah kama soo bixin masaayaadkooda waxaa ka mid a nisaacaadka qabaliga ah ma ka jiro meeshaan qabaa'il isqabqabsanayo oo kala dhici reer hebel reer hebel ma jirto dadku waxay dhaqan geliyeen jazaahum allahu khayra jazaa inama almu'minuuna ikhwa si kastaba ha aatee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ku tallaabsatay horumar lixaad leh halka qaybaha wilaayada ay kaga sugan yihiin shisheeyahana laga dareemayo dib u dhac ballaaran maamulka puntland ayaa madaxweynaha dowladda federaalk ah ku eedeeyey in uu ka dambeeyey dagaal dhimasho sababay oo habeen hore ka dhacay duleedka magaalada garowe geesta kalena mucaaradka puntland ayaa madaxweynaha maamulkaas ku eedeeyey in uu doonayo in qori ceeraddii uu ku hirgeliyo doorasho ku-sheeg u sahlaysa in muran la-aan uu mar kale kursiga ku fadhiisto kadib dagaal dhimasho sababay oo habeen hore ka dhacay duleedka magaalada garowe ka oo u dhexeeyey ciidamada maamulka puntland iyo kuwo ay soo abaabuleen mucaarad ka soo horjeeda doorasho siciid cabdulaahi daniga puntland madaxweynaha ka oo uu qabanayo ayaa waxaa arrintaas ka hadlay maamulka puntland wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax juxa oo ka dhigan gacanta midig ee siciid cabdulaahi dani ayaa saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in weerarka ay soo qaadeen ciidamo ku sugnaa beer uu leeyahay mid ka mid ah gacanyaarayaasha madaxweynaha dowladda federaalk ah xasan sheekh maxamuud waxay wax u dhaceen nasiib daray ahayd wixii xaladka dhacay wax hore dhowr jeer hore dhacana way ahayd waxaa lasoo weeraray ciidan waday qalabkii doorashooyinka oo gudbi lahaa oo airboortka meeshiisa marayay waxaa soo weeraray niman is-abaabulay oo jabhad ah oo ku jira beertii khadar cabdiraxmaan faroole oo ah ergagay gaarka ah ee xasan sheekh maxamuud ciidan halkaa xaruntiisa ku jira ayaa soo weeraray laba nin oo booliisana meeshaas ayaa lagu dilay hanti badan oo meesha ooleydo gastationyana waa ku burbureen de arrintaas nasiib darrada ah ayaa xalayto dhacday maamulka puntland wuxuu si cad u sheegay in xasan sheekh maxamuud asigu uu weerarka ka dambeeyey maadaama uu horay u sheegay in puntland qalalaaso uu ka dhici doono haddii siciid cabdulaahi dan uu isku dayo in uu qabto doorashooyin aan la isku raacsanayn wasiirka gudaha ee puntland cabdi faarax juxa ayaa waxa uu si cad u sheegayaa in madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud uu weerarka qorsheeyey waxaa la sooran karaa qiyaamihii xasan sheekh sameynayay wuxuu ahaa ergeygiisii khaaska ahaa ee ganacsiga khayradar cabdiraxmaan faroole inuu xalay weerarka airboortka isagoo uu ka dameeyey waxaa la sooran karaa marka madaxweynuhu markaana waa la yaabaneen waxa uu arko laakiin waxa uu arkayey waxay ahayd wax isagoo uu qorsheeyey oo gacanta ku hayay mar haddii ergeygiisii uu falkan xalay ka dameeyey isagaa iyadaa ismicnaynaysa saan u aragnaano maamul goboleedka puntland oo ah kii ugu horreeyey hab qabiil ku dhisan ee soomaaliya laga dhaqangeliyo waxaa dhowr iyo labaatan sano oo uu jiro xilalka ku kaltamayay siyaasiyiin ka soo kala jeeda magaalooyinka gaalkacyo qardho iyo garowe madaxweynaha iminka kursiga ku mintidaya saciid cabdulaahi danne ayaa ka soo jeeda magaalada qardho halka ninkii asiga ka horreeyey ee cabdiweli maxamed caligaas uu ka soo jeeday magaalada gaalkacyo iminka qolooyin reer garowe ah ayaa waxay u arkaan in xilli xiloodkoodii la joogo laakiin siciid cabdulaahi danne oo kursigu u dhadhamay ayaa arrintaa ka soo horjeeda cabdi faarax juxa wasiirka gudaha ee puntland ayaa ka hadlaya waxa ay doonayaan siyaasiyiinta ka soo horjeeda koox reer nugaaleeda la yaqaano magacyo leh intaanba abaabushay siyaasiyiin isku sheega iyagu yidhaahda waa markayagii ceelka annaga markayagii aanu ka cabbi lahayn weeye wax kaloo soconayaana ma jiraan barnaamijkana hala joojiyo himiilada dadka reer puntland iyo hindisaheedana waa hor istaagaynaa taan un baan ku tuhmaynaa laakiin waxay u taallaa sharciga ayay u taallaa inay iyagu magacyo wix magacyo ay sheegaan cabdiraxmaan gablax oo horey isugu soo taagay xilka madaxweynenimada ee puntland kuna guuldarraystay deegaankiisuna yahay magaalada gaalkacyo ayaa wuxuu ka mid yahay mucaaradka ka soo horjeeda in siciid cabdulaahi danne uu wakhtiga dheeraysto inkastoo ninkan aanu ku jirin qolada abaabulan ee garowga ku sugan haddana waxa uu la dhacsan yahay sida ay wax u wadaan gablax ayaa ka warramaya waxa siciid cabdulaahi danne uu doorashada ugu mintidayo amaba damacsan yahay madaxweyne wuxuu u socdaa inay soo baxaan saddex xisbi iyo wax lamid saddexdaa xisbi marka la soo saaro ummadda inteedii kale waa laga reebo arrin dheeris waa ku jiraayo waxaa loo socdaa markii deegaanka laga codeeyo waxaa ku lamaansan saddex baa soo baxaysa ama shan ama afar ama kuwa asugu jecel yahay waa asugu jecel yahay weye waxa anigu jecelahay baa soo baxaya nabarna isugu dhuftay waa anigu dad yaa soo baxay markay soo baxaanna dee waxaa la siyaasaddii dalku xisbiye ku wareegtay xisbiyow maxaa ku rahda waakaasoo madaxweynaha waqtigaa loo kordhinaya oo isanahay wax kala sameynaya yacni controolkii dalka ayaa waxaa la rabaa in lagula wareego waxa lagu sameeyey qori caaradiis iyo ballanqaad aan jirin dhinacyada iminka puntland ku loolamaya ee iska soo hor jeeda mid weliba waxa uu haystaa ciidan iyo hub fara badan waxaana muuqata in saacadba saacadda ka dambaysa lasii kala fogaanayo waxaana laga baqayaa in dagaallo lagu hobta ay labada dhinac dhex maraan maktabka dacwada ee degmada saakow ayaa dowlad diini ah waxa uu soo gebagabeeyey gadiilyada ku dhaqan degmada maxamed mudey axmed abu muslim ayaa warkan faahfaahinaya maamulka degmada saakow iyo maktabka dacwada waxa ay dowro u soo gebagabeeyeen daroowalada ka xamaasha gawaarida waaweyn iyo kuwa yaryar iyada oona dowladaasina ay soconaysay muddo labaatan maalmood daroowalada gaadiidleyda dowrada loo qabtay oo tiradoodu ahayd shan iyo labaatan qof inta ay soconaysay dowradani waxa ay ku qaateen duruus towxiid ah qabanqaabada dowradani oo uu soo qabanqaabiyey maamulka degmada iyo kan dacwada degmada saakow xiritaanka dowrada oo ay ka soo qaybgaleen ugaasyo waxgarad iyo qaybaha kale bulshada ku dhaqan degmada saakow ugu horeyn waxaa halkaasi kelimad ka soo jeediyey ugaaska beesha shiiqaal ugaas shuceeb yuunis ikhwaani ilaahay subxaana watacaala mahad iskaleh nagu kulmiyey khayrkan iyo wanaaggan waxaa soo barteen khayr idinkugu filanba ilaahay subxaana watacaala hanaga dhiga kuwii qaad kuna camal fala hadda kolley waa waxay tihiin dad meel ku aadan fadhigii iyo qiimaha iyo dowrada iyo wax loo qabtay waxay ujeedadiis in qof walba uu garta mas-uuliyadda asiga uu leeyahay idinkana hadda waxay tihiin dad akhyaar ahoo maasha allah wanaag iyo khayr badan uu ka muuqdo waa inaad dadaashaan dhammaanteen waxaan nahay ducaad ilallah hadda idinka waxay ku aadan tihiin gaadiid gaadiidka safaro dheer u galaa meelaha ka shaqaysan waa la yaqaana masaafooyinkooda saddex boqol oo kilomitr afar boqol oo kilomitr shan boqol oo kilomitr waxa la qaadaya bini aadan wo gaari dhabarkiisa saaran isaga wuxuu u baahan yahayba in la daryeelaba wuxuu u baahan yahay xanaano gooni ah waqti ooqaada salaado gaariga la istaajiyo midka dhibaysan ee waddada taaganoo lasii qaado midka wax yar haysta oo wixii yar la dhahabal insha allahu tacala waxa haysta iska bixi oo loo kaalmeeyo xiritaanka dowrada kadib waxaan wax ka weydiiyey gaadiilaydii ka faa'iidaysatay dowrada intii ay soconaysay waxyaabaha ay ku qaateen dowrada magacay waa axmed kaana tirsan gaaldideyda degmada saakow kuna baranaysay muddo labaatan beri ah ama saddex isbuuc dowro noogu soo qabatay maktabka dacwada degmada saakow waxaanu ku baranaynay kutubka layidhaahda faqu muyasir cala arkaani islaam kutubka waa towxiid waxyaalihii aan ka baranayna waxaa ka mid ah maa acdab maa amara allahu bihi acdab maa amara allahu bihi altowxiid maa huwa towxiid altowxiid huwa ifraad ullah bimaa yaqtasu bihi min rububiyati wa uluhiyati wa asmaa wa صفات ما هي فائدة التوحيد فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب وهداية في الدنيا وتكفير الذنوب ما ميل عبد العزيز may ku tusina gaadiidleyda degmada saakow oo roobkasi dowri lan qabado muddo oo may qaadanay labaatan maalmood ayay cashar qaadanay kitaabkuna cashar qaadanay mayl aray alfiqu lmuyasir calaa arkaani alislaam casharkuna barinaymayba ku mid ah maa acdamu maa nahallaahu canhu maa acdamu maa nahallaahu canhu ashirku maa huwa shirk ashirku an tajcala lilaahi nidan wahuwa khalaqak maa hiya caaqibatu shirk caaqibatu shirk alxirmaanu min aljanna waalkhuluudu fi nnaar magacayga aadan mukhtaar waay dowri oo labaatan beri noo socotay oo walaayada noo qabanaysay mar walba roobka eh fiqi maysar kutaalu dhahayaan noo qabtay alxamdulilah ku mahadsan labaatan beri ay noo socotay si fiican ay noogu dhammaatay maasha allah maamulka degmada iyo kan dacwada magaalada saakow ayaa baryahani aad u xoojinaya duuraadka ay u qabanayaan bulshada muslimiinta ku dhaqan magaalada saakow iyo deegaanada hoos imaanaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu eedeeyey in dhulboob uu ka wado magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mahad cubeydi ayaa warkan faahfaahinaya dad beeraley ah oo ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegay in dhulkooda uu ka boobayo madaxa maamulka koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cabdicasiis lafta gareen waxay intaas ku dareen in dhulbeereedkan oo ku yaala halka loo yaqaano boonkai uu yahay mid ay abkaab ka soo gaareen islamarkaana xoolahooda xalaasha ah ay kala baxeen waxayna si cad u sheegeen inay difaacanayaan dhulkooda oo aysan indhaha ka fiirsan doonin iyadoo la boobayo nimiyahow maysiin sheeganaha waddan hata la qobsado ma jar waddan kun abkuaba laha deginaay waddan oo hata binaawo dad la qobs oo hata lageeg hor muud ah oo la qobsado ma jar lewnu leh hoolagaanu ka gadani reewnkamayree qaar i qobada lereh qaarkan unu hoolagan ka gadani makuweelan iniyo hoolagan walka gadani halaalan e fiiriyaan un bini'aadan unkuhirne maynoo sugow may fadaani dhulkaan unu le hoolagan halaal ee ka gadani naniinka dilin unun walanka dilin kashalbadbaan dadka le dad baydhow hata gaadawmaeh hataa faraaje meeli dhonyi un laakiin akhiyaaro kuana dhibdiidde iyo ku dareerno hoolagan unu le ununi oo ilaahay maalisokrilah hanshuurni wal kasta ku hanshuurni noo ibidkaanuba hanshuurani mid ka mid ah beeralayda iska leh dhulkan uu haatan doonayo inuu boobo lafta gareen islamarkaana dad uu isagu wato uu meelo kale ka keena soo dejiyo ayaa sheegay inay dhulkooda u haystaan dukumentiyo rasmi ah dhulkaas oo dhul iidan wiin ah oo una gadani dukumiindiya haysana oo caddaan ah oo canshuuran oonay nootaayo ee rasmi ah haddii lafado hawada ha kadiraana laan welba way saabshay onayntoshay han kadiraana dawladda xafiisadii kulli kadiraana maynan in sheegayni abdaasiis sado usadowka xanaana tuu heji hawaali hangatan anta reeraawshi ha guuriyo hayo anta dhulsiinku siyay mashaariic kasta oo la hela dadgooni ee lan dhisa dhula langobada una mashaaricda lay ku qada kornama dhulka kaan malka dhisaw oo bilaaheedam hadhisi hanoo hadhisi laakiin haamuku weelan walaska fashalma kore walaska ceeba u korartaba noo hoog badanya kolleyna dhammaayo layna qada korta maayo ini una yacni susato naniin sheegi warbixinaadkuna helnay hubsini lama biyaaji miili dadyey mada usu kamariyayseedi yasyey iyoonahay maamul xumadiis mayba ku mid aha aha nagorode dhac oo bareer eh oo uswalban lagebidaani anseedohay dowladda federaalka madaxdeeda iyo kuwa maamul goboleedyada iyada hoos taga ayaa ka siman dhulboobka ay ku hayaan dadka shacabka ah waxayna rabaan inay ka gataan hay-ado shisheeye ama ay danahooda gaarka ah ku qabsadaan warkii wargeysaale idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan doornimadan waa inaga intaa